boocane anigoo ah taliyaha ciidanka degmada boocane cabdifataax maxamed waaye degmada boocane aniga ciidankayga ayaa gacanta ku haya amnigeeda iyo soolisteeda anagaa gacanta ku hayna aada uga shaqaynayna horena uga shaqaynaynin saaka waxaa dhacday xilli hore oo aanu ku suganahay magaalada nin ciidamo ka tirsan puntland oo tignikaa ay soo galeen magaalada xilliga ay soo galeen casar ay dhinacyada uga kala baxeen kabacdi ay soo weerareen magaalada gudaheeda xabadda ka bilaabeen xabligaa xabadda ay bilaabeen ciidankaygu wuxuu sameeyey sacaabin aad buu isaga caadiyey ugana aad buu isaga caadiyey sacaabin fiican oo sanad leh oo badbaadin leh shacabka deegaanka oo loogu talagalay in lagu gudo magaalada gudaheeda dagaalkana ay ka bilaabeen saana haddana deegaankii gacanta annagaa ku hayna waanu ka saaray si fiican baanu ula dagaalamay waanu ka saaray magaalada gacantana magaalada haddana annagaa ku hayna waxay sheeganayaan xaggooda warka lagu soo gaarayaan dhaawac iyo dhimashada xagga iyaga laba nin baa dhaawaca xaalada deegaankuna haddeer amnigeedu waa sugan yahay annagaa gacanta ku hayna xaalada saasana saasay ahayd dagaal ay nagu soo qaadeen oo aan laga tiranayn annana geesinimo leda ayaanu isaga difaacnay aadna aanu uga dagaalamay iyagoo ku talagalay deegaanka degmada inay ay aada u gudaan calaamadihii ka muuqda iminka saldhigii xasaasii ay la dhacaye baa ku taala taana waanu ka saaray si sharaf leh oo ciidanku geesinimo leh buu uga dagaalamay uga saaray gacanta hadda deegaanka annagaa ku hayna waxyeelada xaggooda waa la waxaa lii sheegayaa saddex dhibashaha iyo dhaawac xaggayga laba nin baa dhaawaca xaaladii saaka dhacdayna waa sidaa deegaankana iminka anaa gacanta ku haya ciidankaygaa ku sugan amnigeedu wuu sugan yahay ciidana dibba uga baxeen oo aagadoodii ilaa iyo dirqodoodii bay ku sugan yihiin xaalada deegaanku saaka waa sidaa
waa gartay marka waxaan ku weydiinayaa ciidamada haddaad adigu aad taliyaha u tahay ma ciidamo deegaanka hore ugu sugnaaba mise waa kuwo deegaanka laga keenay oo gobolka sool meelo kamid ka yimid ciidankani waa ciidankii degmada boocane wuxuu ku sugnaa sanad iyo dheeraad horena uga shaqaynayay haddana uga shaqaynayaa ciidankani waa ciidankii deegaanka deegaanka rasmiga u ahaa u ka shaqaynayey horena uga shaqaynayey in badan sanad iyo dheeraadna ka shaqaynayey ku sugnaa ciidankani waa ciidanka beesha degmada boocane ee beesha oo ku sugnaa halkan ka shaqaynayey horena uga shaqaynayey taasana si qaldan loogu soo magacaabay looguna soo qaaday weerar
waa gartay laakiin degmada boocame marka laga tago hadda hadalkaaga iyo qabsashadan cusub magaalada waxayd magaala puntland wixii ka horeeyey shalay iyo sanadihii lasoo dhaafaba adigana waxaad ii sheegaysaa inaad muddo sanada aad ku sugan tihiin warbaahinta qaar waxay qoraysaa in ciidamada deegaanka ee halkaasi ku sugnaa ee magaca puntland ku joogay in iyaga isbedeleen oo shaatiga somalilan ay xirteen arrintaa maxaa ka jira
ciidankani waa ciidan hore uga tirsanaa somalilan haddana ka tirsan horena uga shaqaynayey warbaahinada waxyaalaha laga qorayo oo waxyaala waxla kala jiraana arrintaana waxaan ku beeninaya caddaynteedana aan idinka siinayaa puntland kama shaqayso boocame xagga amni arrimaha bulshada xagdhan walbaba ciidankan baa ku sugnaa degmada ciidankayga oo ka shaqaynayey horena uga shaqaynayey haddana gacanta ku haya isaga oo ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan mas-uuliyadeedana anigu gacanta aan ku hayo iyadoo awqaadka waxgarabka iyo bulshada arrimaheeda kala duwanniga ay la shaqaynayaan xaaladaasi waa taa waana ka raali gelinayaa waxyaalaha badan ee la geliyey midiyaa ee lagu tilmaamay puntland inay gacanta ku hayso boocamen puntland boocame gacanta hore lama hayn imikana kuma hayn ejooyo shaksiyaad ka tirsan oo ah puntland oo ka tirsan beesha ayaa injooyo kusoo qaata kaasoo ay ku qoraan oromugaado iyiyo foombuuxin ay geliyaan meediyayaasha salaadiinta dhaqanka ee gobolka sool warbaahinta ayay la hadleen marar kala duwan inta xaaladan lagu jiray waxayna caddeeyeen in xaalada gobolka sool ka taageen inay tahay xaalad duulaana oo lagu soo qaaday gobolka sool oo laga soo abaabulay magaalada hargeysa ayna yahay duulaan qabiil adigana waxaad ii sheegaysaa maadaama aad tahay dadkii deegaanka oo saraakiisha deegaanka ad tahay arrintan sidee u aragtaa
taasi warkii haddii aan ku siiyo dalku walaal waxaa jirta marka hore waxa fiican in la kala saaro dhaqanka iyo dhalashada deegaan ahaan dawaadiintu arrintan iyagoo ka hadlayey qaababka ugu hadlayeen oo kala duwanaa dadkuu kala duwanaan karaa sida ahaan qaab ahaan iyo beer ahaanna dadku puntland ay beer ahaan u sheeganayso waxaa jirta filinka sharcan dad wax ka tirsan daaraw ahaan bay uga hadlaysaa oo uga hadlayeen filinka shanaad qayb ka mida waa ethiopia ka tirsan oo la shaqaysa ereykiis la mid gobolka sool isimada iyo waxgarabka iyo shuraadiinta dhammaan waa arrin loo dhowaay ma aha arrin hargeysa iyo beerisyo abaabishay waa arrin qarannimada qarannimada iyo waxgarabka beeraha bay gacantaay qaateen dhammaantood